نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad maqli doontaan inta uu barnaamij ku socdana waxaa ka mid ah munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan toban arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaad dhegaysan doontaan kelimaadkii halkaas laga jeediyey sidoo kale inta uu barnaamij ku socdo waxaad maqli doontaan taxanaheeni oo bilwaalidayn ixsaan ah waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sidaad u tarbiyaynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha wabilwaalideyni ixsaan ah waxaana inoo soo jeedinaya sheekh cabdulilaah abukhaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jirray taxaanaheenni ahaa wabilwaalideyni ixsaana waxaynu ka soo hadalnay samafalka loo falayo labada waalid intay nool yihiin gaar ahaan marka ay da-oobaan ee cinaayada u baahan yihiin iyo daryeelka u baahan yihiin Eh, waxaynu inoo bilaabay inaynu ka hadalno labada waalid markay adduunka dhaafaan ee dhintaan waxay maxaa loo samayn karaa sidee loogu samafali karaa waxbaan ka soo nidhi waxay inoo sheegtay inaynu nidhi bariga biriga ugu fiican ama samafalka ugu fiican ee labada loo ee waalid loo sameeya waxaa ka mid ah inaa dadkii ay saaxiibka ahaayeen ay isjeclaayeen ay la noolaan jireen aada xiriiriso marka ay dhintaan tusaalooyinna waan soo qaadanay sida ibnu cumar oo kale oo ninkii la kulmayey eh, reer baadihi ahaa oo wax walba u horay u haystay markaas Eh, hadda sheekhan kalena wuxuu leeyahay loo yaqaan abu bureyda wuxuu leeyahay madiina magaalada madiine ayaan imi markaasa waxaa ii yimi ibnu cumar baa ii yimi cabdullahi ibnu cumar baa ii yimi markaasuu wuxuu igu yidhi ma ogtahay waxaan kuugu imi markaasaan waxaan ku idhi laa ma ogi waxaad iigu timi wuxuu leeyahay waxaan maqlay rasuulka oo leh sala allahu aleyh wasalam man axaba an yasila abaahu fii qabrihi falyasil ikhwaana abiihi bacdah marka wuxuu leeyahay waxaan kuugu yimi waxaan maqlay nebiga oo leh qofkii jeclaada ama jecel in aabbihii uu xidhiidhiyo oo isagoo qabrigiisa ku jira uu xidhiidhiyo ha xidhiiriyo walaalihii aabbihii uu lahaa dadkii ay la noolaa saaxiibada ahaayeen weeyaan marka wuxuu leeyahay aabbaha iyo aabbahay baa waxaa ka dhexeeyey xidhiir walaalnimo iyo saaxiibtinimo ayaa ka dhexeeyey sidaa darteed baan kuusoo booqday uu kuugu imi ibnu cumar ku leeyahay yuu ku leeyahay ninka loo yaqaano abu bureyda buu ku leeyahay wacan cabdillaahi ibnu taawus eh, taabicigaas kale wuxuu leeyahay isaguna aabbahay baan waxaan ku idhi aabbihiyoo sakaraado markaa maarata il- eh, xanuunkii uu ku dhiman doonay hayo u dhiman doonay uu hayo wuxuu leeyahay ii dardaaran maxaad igula dardaarmaysa aabbo wuxuu ku yidhi waxaad ii samayn lahayd aniga igu samafali lahayd waxaad ugu- waxaad waxaad u samaysaa hebel fulaan ninkaa u samee wuxuu kala dardaaramaya nimay saaxiib ahaayeen oo uu rabo wiilkiisu markuu isagu geerooda kadib inuu xiriiriyo buu rabaa sheekh kale loo yaqaano kacbul axbaarna wuxuu leeyahay waxaa samafalka ka mid a waxaa ka mid ah inaad u samafashid qofkii labada aabe maaragta ay u samafali jireen oo xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyey marka waxuu leeyahay wi- wiilkoo la dhalay ama ilmaha la dhalay waa inuu xidhiidhiyo dadkii saaxiibada allaha waalidka waalidka dhintay iyo qaraabadoodii waalidka qaraabadoodii ha ha xidhiidhiya buu leeyahay saasaa waxay noqonaysaa inaad u samafashay oo aad eh, u baarinimo samaysay bay noqonaysaa waxaa loo samaynayaa marka bilhadaaya hadiyad baa dadka la siinayaa salaanta ayaa loo tagaya lasoo booqanaya xawaajkii danaha lein baa loo gudayaa intii suuragala aad kari kartid waxaas oo dhan baad u samaynaysaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu badin jiray xusuusta ama xuska umulmuminiin khadiija ayuu xusi jiray markay dhimatay ka- kadib waxaaba dhici jirta intuu neef ariya qalo nebigu sal salam markuu qalo intuu hilbihiisa qaybiyo qaar inuu u diro hablihii ama dumarkii saaxiibka la ahaa khadiijo intay noolayd ayuu qeyb wuxuu neefka u qalo ka siin jiray marka haddiiba qofka dumarka hayso- ee xaaskaaga hayd saa loogu birifalayo ama loogu samafalayo bal labadii waalidna ka waran aad bay u mudan yihiin in iyagana loo samafalo inta ay maaragtay markay dhintaan kadib sheekh ibnu baaz waxaa la weydiiyey- waxaa la weydiiyey sheekha caankaa taqaanin ee min culamaa jaziira ka mid ahaa ninbaa wuxuu weydiinaya wuxuu leeyahay aabbahay baa dhintay wuxuu ahaa nin salaada aada u daa'ima khayr badanna ku sugan buu ahaa maxaan u samayn karaa si khayrkiisu u ziyaado marka sheekh wuxuu ugu jawaabay waxaan kugula dardaarmaynaa inaad ducada u badiso aabbaha iyo hooyadaba labada waalidba sadaqadana u bixisid maxaa la yidhahda wax yar markaad haysato iyo markaad wax badan haysataba inaad maalkaaga sadaqa kala baxdid labada waalid aad maaragtay ula niyoonaysa khayrkooda inuu gaadho dadka fuqaraad siinaysaa maaragtay sadaqadaas iyo dadka u baahan baad siinaysaa weliba waxaad siinaysaa weliba fuqarada ee dadka fuqarada ah masaakiinta ee aqaaribka ah sokeeyaha ah ee aabbaha iyo hooyada ay ay maaragtay qaraabad ahaayeen baad yaa sii mudan sadaqada iyada ah marka wuxuu leeyahay markaad bixinaysa sadaqadan bixinaysid ula niyood inaad aabbaha maarata ajarkiisa iyo hooyada ay gaadhaan adiga laftaadana ajar baad ka helaysaa oo u niyood waxoo dhan waa u niyeysan kartaa hal niyo ayaad maaragtay sadaqadaas ay dhammaantiin ayaa insha allah ku intifaacaya oo faa'iido idin samaynaysaa buu leeyahay sheekhan kaloo layaha saalix ibnu fawsaanna waxaa la weydiiyey eh, maxay tahay acmaasha ama shaqooyinka haddaan qabto waalidkii isagoo dhintay gaadhaya isaguna halkaasuu maray jawaabta wuxuu leeyahay camaasha labada waalid anfacaysa markay noolaayeen waxaa horta ka mid a inaad u baarinimo samaysid maxaa la yidhaahdaa oo hadal fiican iyo fi- iyo dhaqan fiican iyo khidmo fiican aad u samaysid intay nool yihiin marka ay dhinteen kadibna ah, wuxuu leeyahay ducada iyo dembi dhaafka ilaahay weydiisid iyo sadaqada aad u bixisid iyo dadkii qaraabada laaha ama saaxiibada laaha oo aad xidhiidhisid intaasaad ku noqonaysaa baari ayuu leeyahay sheekhaasna markaas waxay weydiiyeen su-aal kale waxay weydiiyeen sheekh waxay leeyihiin salaada markaan tukado ajirkeeda ma ula niyoon karaa labadii waalid ee dhalay taas may waa arrin aan, aan bannaanayn oo bidca ah oo aan diinta meel ku lahayn sheekh wuxuu ku jawaabay iyo lajna daa'ima oo dhan waxay ku jawaabeen nimankii lo odhan jiray lajna daa'ima oo ahlu jasiiraha waxay ku jawaabeen ma bannaana in labada waalid loo tukado oo salaadana khayrkeeda gaadhaya la yidhaahdo oo salaadanaan tukaday ajarkeeda iyagaan u hibeynaya u hadiyeynaya la yidhaahdo lianna arrintaas wax ku soo arooray oo nasa male meel ay diinta kaga taalna male waa bidco gadaal lagala yimi dadkiis ha sameeya waa bidco ay la yimaadeen taas ayuu sheekhu ku jawaabay culimaduna ku jawaabeen waxaa kaloo la weydiiyey sheekha haddii labada waalid aada caasi ku ahayd markay noolaayeen caasi baad ku ahayd adi iyagoon raalli ka ahayn bay dhinteen hadda aagi baad ogaatay maxaad u samayn kartaa markay dhinteen kadib adigoo dembi ka galay oo maarata u samafalin sheekh wuxuu leeyahay horta dembi kasta ilaahay wuu dhaafaa marka toobad baa kula gudboon inaad toobad keentid oo wixii maaragtay gaabiskii aad ka gaabisay labada waalid ixsaan falkooda iyo samafalkooda aad ka gaabisay inaad ilahay uga toobad keentid Eh, ilaahayna dembi dhaaf u weydiisid maxaa la yidhaahdaa wixii khayr aad intayn iyagoo nool u samayn lahaydna aad u samaysay markay dhintaan sadaqadii iyo ducadii iyo istikfaarkii iyo arrimahaas oo dhan ayaa insha allah yaa gaadhaya buu leeyahay sheekhu ilaahay raxmadii muslimiinta u naxariistana waxaa ka mid ah inuu toobadda baabkeeda furay oo adigoo waalidka caasi ku ahaa intay noolaayeen ayaa waxaa fursadu kuu furan tahay markay dhinteen kadib inaad u baarinimo samaysid oo wixii hore kaaga dhacay dembiahaa ilaa inuu kaa dhaafo aad weydiisato marka intaa kadibna aad ogaatay khadaaga iyo gefkaaga ogaatayna inaad iyagoo nool waxaad u samayn lahayd aad maanta iyagoo dhintay u samaysid insha allahu tacaala sidaasaad baarinimo ku no- baarir ku noqonaysaa wixii hore ka toobad keento oo ilahay dembi dhaaf ka weydiisato iyo wixii iyagoo nool u qaban lahayd oo maanta aad qabato insha allahu tacaala intaas ayaad ku gaarhaysaa khayrkii iyagoo nool aad ka heli lahayd iyo raallinaanshaha ka aad ka heli lahayd taasaa ku gaarhsiinaysa oo ay ka mid tahay sadaqadii iyo xajkii aad ka guddo iyo iyo maaragtay iyo maaragtay inaad maamuusto asdiqaadoodii iyo saaxiibadoodii inaad maamuusto su-aal kalea la weydiiyey culamada waxay leeyihiin midda wuxuu leeyahy aabahay baa isagoo xajkii ku jiro weli aan dhammaysan arkaantii dhammaysan oo u dhiman yahay qaar isagoo xajka gudihiisii ku jira laakiin acmaashii xajka qaar u dhiman yahay ayuu geeriyooday maxaa la marka maka intii dhamay intii hadhay matalan dawaaful ifaadadii iyo wixii hadhay xajka ka hadhay ma u samayn karaa maya waxaa la yidhi waxaad u samayn karto ma laha daliil baa loo keenay waxaa laleeyahay nin baa isagoo xajka saas oo kale oo jamaraadka tuuraya weli in badan u hadhay axmaasha xajiga ayuu geeriyooday marka nebigu wuxuu faray wuxuu yidhi ninka hala maydho kafanna maarata halagu rido laakiin waxay la odhan jiray taxniidka lagu cadrin jiray iyo lagu carfin jiray hamarinina madaxiisana ha banneeya oo hayaan la dabooli ilaa xaaj bu madaxa looma ogolan xaajiga looma ogola madaxa inuu mara saaro marka wuxuu leeyahay maalinta yowmalqiyaama waxaa lasoo saari doonaa isaga oo maaragtay mulabiyan allahuma laabeyk isagoo oo xajkii oo kale yaa lasoo saaraya marka nebigu ma farin qofkii xajkii qaar u dhiman yahay acmaashii xajka in laga gudo ma farin ee wuxuu yidhi intaasaa ku filan maalinta aakhirana wuxuu imanaya insha allah isagoo mulabbi ah ay talbiyadii xajka isagoo qaadaya ayuu imanaya ayuu nebigu ugu jawaabay nebigu wax kaloo amray ninkaa nebigu wuxuu amray in la maydho oo la kafno laakiin ma uusan farin in laga gudo wixii ka hadhay xajkiisa acmaasha xajka wixii ka dhinaa in laga gudo ma farin marka taas baa lagu soconaya insha allahu tacaala hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان
إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان
idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad weli inagala socotaan waxaana ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta markanna waa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayna ku qalinjebinayeen afar iyo toban arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka waxay iskugu jiraan wiilal iyo gabdho toddobo ka mid ah waa wiilal halka toddobada kalena ay gabdho yihiin waxay qur-aanka kariimka ku dhammeeyeen oo ay ka qalinjebinayaan madrasada alfurqaan oo ku taalla jamaame waxaa halkaasi ka dhacday xaflad lagu maamuusayey ardaydan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf iskugu jiray salaadiin waalidiin mucallimiin iyo waxgarad waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah bandhigii ay sameeyeen ardayda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة القائل في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إخلاص وصدق تنجي ونجينا من النار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين أما بعد مرحبا بضيوف الشرفاء والمعلمين الأوفياء مرحبا بكم بهذه الحفلة المباركة في مدرسة المباركة مدرسة الفرقان في مدينة جمام وفي ولاية جبة الإسلامية وهذه الحفلة حفلة الاختتام حفلة فرح وسرور وحفلة الاختتام مجموعة من الطلاب للقرآن الكريم وجزى الله خير الجزاء عن المعلمين الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا الذي لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا سورة الأحزاب وسورة مدنية آيات كذا وتدواتن يسدح آيات حق ترسي قرآن كحيك جرتا سورة لمبرك صدن يسدحات وحن كبلا دونا إن شاء الله آيات لواتن يسدحات بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين مؤمنين تبحا كمدة رجال رق أيا كمدة رقاص صدقوا كرون شيء ما شيء كرون شيء عاهد الله الله يكل بلا من عليه ما قد شيس فمنهم رقا وحا كمدة من duul ayaa ka mid ah qadaa gutay naxbahu balankiis wa minhum raggaas waxaa ka mid ah man duul ayaa ka mid ah yantadiru suwaayo wamaa badeluu maysan bedelin balankay alla la galeen tabadiilan bedelis cala daalika arrinka alla wuxuu sameey liyajziya allahu alla suu u abaalmariyo assaadiqiina kuwa runta sheegayo bisidqihim runtoodii wayucadiba ee walyucadiba siduu u cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta in shaa hadduu doono aw amsin yatuubu uu ka towbad أقبل عليهم منافقين تدشودا إن الله الله كان الله وحو آدي غفورا الله دافد بدن رحيما هذا النحريس بدن
الحديث التاسع عشر عن أنس وحالي وري رضي الله عنه الله كرى لنخذه قال أنس وحو يري مر النبي نبي وحو سامر صلى الله عليه وسلم بامرأة هبيني وعند قبر قبر أكتي سكسوا وهي أيضا تبكي أونيسة فقال وحو يري رسولك صلى الله عليه وسلم اتق الله ألك عبس واسبري سبر متفق عليه حديث كان وحا اسكوا فقى بخاري مسلم بسم الله اعلم رحمك الله ولا أكون حفتي أن التوحيد توحيدك هو توحيدك إفراد الله ألا إله إلا هو سبحانه ونزهناه بالعبادة عبادة هو توحيدك دين الرسل رسل دين تدعي الذي دين تحصل أرسلهم الله والله وصدر به توحيدك إلى عبادي أدوم ديسة فأولهم رسلك نور وحواي نوح عليه السلام أرسله الله والله يا وصدر إلى قومه قوم كيسة لما قرتي قال الله ay ku xadgudbeen saalixiin saalixiinta ay ku xadgudbeen wadan wada ay ku xadgudbeen suwacan suwac ay ku xadgudbeen wayaquuta yaquut ay ku xadgudbeen wayacuuqa yacuuq ay ku xadgudbeen wanasra wanasra ay ku xadgudbeen wa aakhiru rusuli rusushikan lagu soo qatay maxaa waaye muxamedin sala allahu calayhi wasalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحن كثير جيدنا يا كتاب كليرا متن الأصول الثلاثة الأصل الأول أصل كوكوات معرفة الرب ربي قريش ديتا فإذا قرتي قيل لغير لك أذيك قفي من ربك ربي يضواكما فقل وحد هذا ربي ربي الله الله الذي الله سو رباني إبربارية وربى بربارية جميع العالمين عالمين تأردن بنعمه نعمدي وهو الله macbuudii midkaan caabudaya laysa iima sugnaaneen lii aniga macbuudii inaan caabudo siwaahu wax alla ka soo hara sidoo kale waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey nabadoon axmed ciise nabadoonka beesha mariixaan ee degmada jamaame wuxuuna la dardaarmay ardayda isagoo sidoo kale u mahad celiyey mucallimiintii baray qur-aanka kariimka ayagana waxaan leeyahay hal kalmad waxa aad barateen waa qur-aan weeye qur-aanka kariimkaa weeye ma aha af soomaali caadiya luuqad carabiha caadiya maaha ingilish maaha waxaad barateen waa qur-aan weeye kaalaamka ilaahay weeye fowqa sabca samaawaad ayuu ka soo degay waxaad xambaarsan tihiin qur-aan sharaf leh ilaahay agtiisa ciise ka leh waxaa marka idinkana laydinka rabaa macallimiintii iyo waaridkii idin dhalay way guteen ayagu waajibkoodii macallin baa farta laydinka saaray macallinkii qur-aankii waa idiin dhameeye waa idin baro saaka xafladiisaan u fadhinaa waxaa laydinka rabaa in ay idinka muuqato in aad tihiin dad boqol toban iyo afarta qur-aankaa dhammeeyey funuun kaleetoo fara badan ku darsaday culimmada ayaad saaka ka mid tihiin doraad haddaad ardo ahaydeen saaka waxaad ka mid tihiin culimmada islaamka oo lagu xisaabtamahayo khaasatan jamaame waxaa laydinka rabaa idinkuna wixii aad barateen inaad ku dhaqantaan dadkana aad sii gaarsiisaan aad waxaan u rajaynahayaa gabdhay u badnaayeen ee ilaahay ha ku anfaca iyagana macallimiintana ilaahay ajar ha ka siiyo intaas ayaan kalmadadtayda ku soo gebagabaynahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah allah idinku anfaco qaar ka mid ah waalidiinta ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxayna muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin in carruurtoodu ay dhammeeyaan qur-aanka kariimka
insha allahu tacaala maanta waxaa weeyaan waxaan u fadhinaa xafladdii ikhtitaamka ardaydii dhammaysay qur-aanka kariimka waxaana ka mid ahay waalidiinta ay ilmuhu wax u dhammeeyeen baan ka mid ahay insha allahu tacaala waxaa weeyaan maanta kolle dadka oo dhanba shucuurtooda waxaa weeyaan lama soo koobi karo wax badan bay dareemayaan ardadii iyagoo aan waxba aqoonin oo xataa guriga dhib bay nagu haya aan ka soo wadnay aan macallinkii u dhiibnay maanta waxaan arkaynaa ardaygii waxaa weeyaanoo faa'iidaystay oo qalanjebiyey ruux kasta ee maanta ee dugsiga alfurqaan ama madarasada wax la yimid horeyna waan u soo aragnay maantana waan u jeednaa hordhacii hore waan u soo aragnay maantana waan u jeednaa kuwo kaloo badanna waan sugaynaa insha allahu tacaala walaalayaal waad u jeedaan maanta xafladan aan ka soo qaybgalnay madarasada oo ku taalo degmada jawaamic madarasatulfurqaan waxaan ka mid ahay waalidiinta ciyaalka u dhammaystay halkan waxaa ii dhammaystay saddex ciyaal saddexdaas oo tahajud weyn aan ku soo bixiyey taas oo muddo aan kusoo tahajudayay sida macalimiinta iyo aniga aan isku fahmi lahayn marka koowaad horta waxaa mahad iskale oo guud allah oo nagu ammaansaday oo waxbarashadan nala garab galay oo xaaladda aniga aan ku jirno maantana aan ku sawirtabnay aniga iyo macalimiintaba mar labaad waxaa mahad iska leh macalimiinta madarasada alfurqaan taas oo dadaal iyo tahajud weyn ay ku bixiyeen ciyaalkii waa inay soo waxbaraan alxamdulilaah maanta waa ujeedaan ciyaalkan say wax u aqrinaayeen say tacliimta ayaga ay bixinayeen aad iyo aad ayaan ugu faraxnay waxaan leenahay macalimiine awaalkiina aniga ma gudi karno awaalkiina waxaa gudi kara allah waad ku dadaasheen ciyaalkaasi ugu dambayntii maamulaha madarasada alfurqaan ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أما بعد إن شاء الله تعالى هل كان وحان أقومهد علينا يا الله تبارك وتعالى مهد أن دماد بلاو لهين سيدك وحان أمهد علينا يا مرتشرف تنصو بوقتي نقصو بوقتي مدرسة الفرقان أين وحان لنا شكرا جزيلا وحان كلو هل كان مهد أقو علينا يا warbaahinta alfurqaan iyo ardaydii waxaa weeyaan bandhiga aad u qiimo badnaa samaysay anigoo ku hadlaya magaca ama mudiirka madrasa alfurqaan insha allahu tacaala halkan aan maanta fadhino waa waxaa weeyaan madrasada gudaheeda xaflad ay ka dhacayso waxaa qur-aanka kariimka noo dhameeyey arday gaaraysa ilaa iyo toban iyo afar ardayda qur-aanka dhammaystay waxay ka kooban yihiin wiilali gabdho tirada wiilasha dhammaystay qur-aanka kariimka u qalanjibisay waa toddoba wiil iyo toddoba gabdhood dhammaantooda ilaahay qur-aanka ay u fududeeyey bifadlillaahi wa karamihi juhdi badan ardayda ay sameeyeen waalidiinta ay sameeyeen iyo macallimiinta ay sameeyeen juhdigaa kadib ilaahay tabaaraka watacaala wuu ka mira dhaliyey juhdiga aan bixina ilaahay wuu barakeeyey ardayda ujeedaan oo maanta waxaa weeyaan qur-aanka kariimka ah meesha ku soo bandhigtay iyo culumta kale sharciga insha allahu tacaala allah ayaan ugu mahadinayaa juhdigaas ballaaran ay ardayda bixiyeen iyo waalidiinta iyo macallimiinta madrasada ila dhigtaba iyo anigaba intaa kadib insha allahu tacaala waxaan ambarana waa kalaamka ilaahay wey allah wuxuu leeyahay wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun nabi muxamedu qur'aankan wainahu qur'aankan ilaahay wuxuu ku sheegay ladikrun laka sharaf ayuu ku yahay iyo waliqawmika iyo qoomkaaga ummatu muxamed wey wasawfa tus'aluun dib dambe waa isweydiin doonaa qur'aankaanitu iyo ku camalfalkiisa barashadiisa difaaciisa qur-aankan wuxuu u baahan yahay in la barto lagu camalfalo haddana la difaacdo waa ilaahay xablullahi almatiin wey xarigii adkaa wey ilaahay anaga ilaahayna waxaa weyaan na xidhiirinaya wey qur-aanka maalinka la waayo adduunka laga tirtiro maalinkaas raxmadda ilaahay waxaa adduunka waa laga waanayaa nicmada u weyn aan haysano waxaa weyaan qur-aanka weye waa barako ilaahay barakuu ku sheegay hanuun buu ku sheegay shifaa buu ku sheegay marka ilaahay marka tabaaraka watacaala ku mahadsan allihii naga dhigay dad macallimiin ah oo qur-aanka ummadda gaarsiiya waa tuur rasuulku leh sal slam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah marka waxa weeyaan waa shaqo wanaagsan oo waxa weeyaan ammaan badan ilaahay uu ku sheegay rasuulkiisa insha allahu tacaala in taamka uu gudbo qur-aanka wanaagiisa inta kuma soo koobi kari qur-aankan waxa weeyaan waa qur-aan qiimo leh ilaahay tabaaraka watacaala kalaamkiisa wey ilaahay samaawaadka toddobada korkood ilaahay ka soo dejiyey waa qur-aan ilaahay dhoore ilaaliye wey allah waxaan weydiisanayaa qur-aankan inuu ilaahay nagu daro kuwa u shafeec qaada aniga iyo waalidiinta iyo ardayda dhashay iyo ilmaha iyo marti sharaftaaba dhammaan iyo intii muslimiina ilaahay kuwa u shafeec allah ka dhigo insha allahu tacaala halkan waxaan kaloo ugu dardaarmaya ardaydii qur-aanka dhammaysay ardayha qur-aankan ilaah baa horta idin fududeeyey qur-aankan ilaah wuxuu yii walaqad yasarna alqur'aan lidikri fahal min mudakir qur-aankan ilaah wuu fududeeyey wuu sahlay ma adka laakiin wuxuu u baahan yahay juhdi iyo dadaal buu u baahan yahay muraajaco u baahan yahay ilaahay nicmaduu idin siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmada aa haysataan ogaada xooggiina kuma imaanin xeeladiina kuma imaanin ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ku imaatay ilaahay ugu mahadnaqa waalidiintan waxaan leeyahay ilaahay ugu shukriya ilmihiinni maalinkaad keenaysayn ardayda iyo maanta waxaa weeyaan laba fiis ama laba qaab ama laba wejay ka leeyihiin ilmihiina waa ujeedaa maanta qur-aanka ilaahay way dadaaleen ilaahina waa u fuudeeyey ilaahay ugu mahdiya arrintaas mahad badan laaran aan dhammaanayn ilaahay ugu mahdiya haddaad ilaahay ugu mahdin waysaanna wallaahi waxaa wey ilahay wuu inka bedel qaadanayaa ilaahay tabaaraka watacaala nicmadiisa ma soo koobi karnee marka ilaahay nicmadiisa waxaa weyaan aan u mahadnoqno intaa kadib waxaan dardaarmay waalidiinta waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra aad baad u wanaagsan tihiin waalidiinta juhdi badan baa bixiseen ilma waa ku dadaasheen dhaqaalo badan baa ku bixiseen xafladdaa maanta meesha ka dhacaysa aniga jeebkayga ma aha waa waalidiinta jeebkooda weeye waalidiinta isxilqaamay qur'aankan ayaga ayaa waxaa weeyaan aad iyo aad waxaa u jecel waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub maanta waxaan meesha ku weyneynin waa qur-aanka ilaahay weeye xafladdaa ballaaran oo intaa maxaa marti sharaf ah iyo macallimiin ah iyo odayaal ah iyo waxgarada iskugu imaatay waxaa weeyaan waxaa lagu weyneynaya qur-aanka ilaahay weeye dad baa waxay weyneynayaan kowda luul iyo janaayo iyo febraayo iyo bilaha ay sheegaan iyo dhalashada waxaa weeyaan gaalada ay ku sheeg bay weyneeyaan munaasabad bay u sameeyaan annaga munaasabaddeena maanta waxaa weeyaan aan meeshan ku xusayno qur-aanka ilaahay fadligiisa iyo ilaahay tabaaraka wataala nicmadiisa annagoo ilaahay u shukrinayno xafladda waa xaflatu shukri weeye ilaah baan ugu shukrinaynaa ilaah baan ugu mahadinaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala camalkaan qabanay ilahay nagama dayaco ilaahay tabaaraka watacaala waa tuu leeyahay innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaah kuwa ha nagu daro insha allahu tacala hadalka ma sii badinayo madrasa waa madrasa furqaan ardayda waa ardaydii meesha dhigata martida waa martidii inoo aan wacnay waxaan leenahay kullukum jazaakum allahu khayra cana وعن الإسلام خيرا وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولي وحن وضنا رسالة دي هيد كيف تربي أبنائك أو قرأي ولالك اللي يلهده أحمد بن ناصر الطيار وقبا قبا دي أيين شوقنا يقيب في الدنبا وهيد مقارنة ولالك إسبار برلغي سيدو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلما هو ربين شري أو ولا دغم شري يسيدا مانتا إنه نهاي يفرق وين أودحي أرنتا أيضا وتربية النبي هي تربية مانتا inayna iswaafaqsanayn ayuu walaalku inoogu sheegay risaaladiisa warkaasna waa war jiro insha allah innagoo dhan baanu isku ognahay ilaa man raxima rabbuka dadka intooda badan maanta say waxu rabaynayaan sidii la rabin maaha marka arrinta tobnaad ee ay ku kala duwan yihiin tarbiyadii nabiyullahi maxamed sal ly salam iyo tarbiyada in badan oo maanta joogto aabbayaasha iyo hooyooyinka ka mid ah ta tobnaad waxa weeye المربي الأول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الأطفال الماهرين ويقدمهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحدي رجلين شري عيالك أما ير ير كما يلمها ير ير إيه أي كم وقتوا إن ماهرين يهين شيء يكفي عنهن مركز يرانت وما دافع جرينا يجوا دتك كوين عن شوغا يجوا يهرم مرين شري كان يقدمهم دتك كوين بكهر مرين شري صحابي كان الله يلاهدو عمر ابن سلمه ayaa waxaa inoo warinayaa oo uu leeyahay kunnaa calaa xaadirin meel baan deganayn haddaanu qabiilkaas nahay reer bani salama haddaan nahay ama reer qoy- qoyska haddaan nahay meel baan deganayn fa kaana annaasu yamuruuna bina raajiciina min cindi rasuuliillah waddo ayaan deganay meel waddo ah oo dadka nebiyullaahi moxamed la soo kulmay ee diinta ka soo qaata ay maraan iyo kuwa u socdaba markaa dadkaasaan ku dhowaan jiray buu leeyahay waan dhegaysan jiray ilaan qur-aan ka xifdiya ilaan qur-aan dadkaa qur-aan ka bartay oo ka xifdiyey marka maalintii dambe aabbahay ayaa wuxuu maaragtay qoomkiisii oo islaamka galay ayuu wuxuu hogaamiyey xagga nebi maxamed buu kaxeeyey warkiibuu gaadhsiiyey almuhim ragga qabiilkii ka mida oo inankaa yar ka mid yahay ayaa nebiyullahi maxamed u tegey nebigu markay ka tegayeen dadkaasu diinta markuu u qabtay oo baray oo diinta maarata asaasiyaadkeedii baray oo ay ka tegayeen ayuu la dardaarmay wuxuuna ku yidhi hadday salaadu maaragtay soo gasho ha adimo ama ha aadaamo mid idinka ka mid ah hana idin tujiyo kiina idinku qur-aanka badan idaa xarat- idaa xadarat isalaatu falyuadin axadukum waliyu'ammakum akharukum qur'aana way is eegeegeen qoomkii way is- yaa inoogu qur-aan badan bay is eegeen qabiilkii kamay helin ama may dhexdooda kamay helin qof ka qur-aan badan ilmaha yar camr ibnu salama oo markaa ilmo yaroo lix jir iyo iyo toddoba inta udhexaysa yaa qur-aanka ugu badiyay leanno dadkii maarada ahaa ama socdaalka ahaa ee nebiga soo laabanaya jidka maraya ayuu ka dhegaysan jiray u dhowaan jiray ka maqli jiray marka wuxuu leeyahay qof aniga iga qur-aan badan way iska dhex waayeen sababtan qur-aanka u bartayna waxay ahayd kulankii aan la kulmayay dadka qawaafisha ama safareyda maaragtay nabiyullahi maxamed kasoo laabanaysa ee qur-aanka akhrisanaysa ayaan ku dhowaan jiray oo ka dhegaysan jiray qoomkayga marka aniga imaam iga dhigteen wuxuu leeyahay anigoo lix ama shan toddoba jira intaa u dhexeeya ayaa anigu qoomkayga imaam u hatusin jiray marka nebigu ilmaha yarena maahiriinta dadka waa inuu ka hormarin jiray hadday kaga fiican yihiin xagga diintooda iyo xagga maaragtay wax kastoo kaga fiican yihiin iyagu hormarin jiray xadiiskuna bukhaari ayuu ku sugan yahay saxiix bukhaari baad ka helaysaa insha allahu tacaala nebigu sidoo kale wuxuu amiir uga dhigay usaama ibnu zayd ayuu wuxuu u dhiibay oo madax uga dhigay jeish ama ciidan ay sa- ay- ay saabiqiin alawaliin ku jiraan badan sida cumar ibn khataab abu cubayda iyo sacd ibn abi waqaas saciid ibnu zayd raggaasoo dhan oo min asaabiqiin alawaliin ka mid a iyagoo ku jira rag waaweyna oo culimo ah oo raggeedii ay maaragtay garbihii nebi maxamed ah iyagoo ku jiraan buu ciidanka haddana wuxuu dhiibay hogaanka ciidanka wuxuu dhiibay usaama ibnu zayd oo markaa aan labaatanka gaadhin ama ka gudbin laakiin maanta innagu ilmaheenna kuma aamino waxbaba kuma aamino innagoo xujo ka dhiganayna way yar yihiin ilmahaas marka haddii wax loo dhiibi waayo tajruba uu samayn waayo iyo waayo aragnimo uu ka korsan waayo nolosha wuxuu raboobayaa isagoo daciifa daciifulhimma isagoon himma caaliya lahayn khibrana lahayn il waxba muu soo qaban wax kasta gacantaba laga haya looma ogola inuu qabto bal iskaba dhaafee abayaasha qaarkood ah, ilmahooda xataa uma tala saaranayaan oo xataa kuma aaminayaan isaga umuurta u gaarka ilmaha umuurta u gaarka wuxuu labisanayo iyo wuxuu cunay noocu rabo cuntada uu rabo ma la weydiinayo isaga waa lagu farad leelayaa arrintaasuna arrin waxa weeye mustaqbalka mus- aada u xun weeye oo ilmuhu waa qofun gacanta liskaga soo han jiray isagoo wuxuu weynaanaya weli aan wax tajrubaa nolosha u yeelan iyo wax khibro ah arrinta koob iyo tobnaad nabiyullahi maxamed uu samayn jiray inaguna maanta ka gaabino المربي الأول صلى الله عليه وسلم كان إذا منع الطفل من شيء ذكر له سبب ذلك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هدو ilmo wuxuu diido wuxuu ugu diiday u sheegi jiray saasaan kugu diiday leanno dhibtaas wax ka imanaysa saasaan kugu diiday leanno ma banaana maalin maalmaha ka mid a nebigu akhada alxa- xuse- alxasan ibnu cali oo wiilka awogow ahaa ee faaduma zaara ay dhashay ayuu nebigu sal ly slam wiilka ayaa wuxuu qaatay akhada alxasanu ibnu caliyin radia allahu canhuma tamratan xaba timir ayuu waddada ka qaaday oo ka mid ah timirtii sadaqada sakawaadkii dadka laga soo ururay fa jacalahaa fii famihi yarkii afkuu geliyey nabigaa sal la sl la socda markaa fa qaala rasul lah sal alla slam kikh kikh waxaa wey waa meesha inagu maanta ka nado ah ah oo kale aan arkana iska dhaaf uf saan idhaahno oo kale weeye carab saasay yidhahdaan kikh kikh ارمي بها طور طور أما علمت أن لا نأكل صدقة الحسن ميادن أوجين إنه هدين أهل البيت كنهاي صدقة إننا عنين سببتي وشيء مدهن إسكا طور كلية مدهن سببتي وجودي دي وشيء واحد إن صدقة وبنانين نبي محمد يو يا أهل كيسة إن وحكا قاتان أما وحكا عنان لكن ما أنت قارب بدنو إنك أنا كميدا وأبو أبو ياشي هويونك كميدا أوامر بيسوا صاريان iyo nawaahi diidmo iyo ogolaansho iyo gacantooda ku xidhan tahay ilmaha ixtibaarba lama siinayo naftooda ku kalifi maayaan inay bal- sababta taa u sheegaan ilmaha maya waan diida waxaa dhaaf hooyo maxaanu dhaafaa loo sheegi maayo aabba maxaanu dhaafaa ma loo sheegayo arrintaasna waa arrin aan ku khilaafsannahay manhajkii nabiyullahi maxamed sal slam waa ilmaha u tarbiyan jira arrinta labiyo tobnaad ee maanta aynu ka khilaafsannahay manhajkii saxiixa ahaa ee nabiyullahi maxamed uu ku dhaqmi jiray waxaa weeye almurabi alawal sala allah alay wasalam kaana laa yubaali bikalaami annaasi fi tacaamulihi wa tarbiyatihi liabnaa'ihi wa axfaadihi nebigu danka ma gelin jirin siduu ilmihiisa ula dhaqmayo iyo siduu tarbiyeynayo siduu isagu ula dhaqmayo dadku inay wax yidhaahdaan nebigu ilmaha yar muxuu kala cayaaraya nebigu ilmaha yar muxuu ka shuminaya waxaa ma danayn jirin wax kastuu la samayn jiray ilmaha la samayn jiray suu maaragtay u kasbado jacaylka nebiga jecel yihiin iyo dhaqankiisa iyo diintiisa waataan soo aragnay isagoo dadka u khudbaynayo mimbarka taagan inay soo soo muuqdeen xasan iyo xuseen oo dhar cusub gashan oo soo kufaya ma rakacaya ilmaha yar say u socdaan oo kale nebigu waataan soo sheegnay inuu mamirka ka soo degay oo labadii wiil soo qaaday khudbaddii intuu joojiyey markaana wuxuu hortaagnaa dad aada u fara badan wuxuuna ku jiray cibaado iyo daaco ku jiray dadka u sheegay waxyiguu u sheegay arrintaa iyadii kama reebin inuu ilmihii maarata iska dhaafo uu tegey khudbaddii buu joojiyey ilmihii buu soo qaaday mana danayn dadku waxay odhanayaan muxuu u joojiyey khudbadda wuuba nala hadlayay ilmaha yar muxuu ugu mashquulay ma nebigu ma danayn arrintaa iyada san soo sheegnay wuxuu tukaday isagoo xambaarsan ama sida gabadhii awoogu ahay umaama sujuud ayuu dheerayn jiray suu ilmuhu ayaarta uga bogto dhabarkiisa markuu fuulay isagoo sujuudsan saanu soo marnay waxaasoo dhan buu samayn jiray dadkiina ay arkayaan danna kama lahayn wax laga odhanayo iyo wax dadku say u qaadanayaan say u fakarayaan isagu dantiisa ma ahayn ilmaha inuu raalli geliyo naxariis u muujiyo tarbiya islaamiya saxiixa ku tarbiyeeyo berri sidiisoo kale ay noqdaan buu rabay nebigu sal slam arrimaha iyaga ana in ilmo yaroo soo socda khudbadda looga soo dego in ilmo adigoo sujuudsan dhabarkaa ku cayaaro dadku arrimo liitoo taafihay u arkayeen laakiin nebigu ma danayn nebigu wuxuu arkaya arrin xaq ay tahay ilmuhu leeyihiin xuquuqooda ka mida in qalbiga loo qaboojo in lala cayaaro in lala hadlo in la qadariyo bashar ay yihiin la ogaado waxay u baahan yihin buu siin jiray xataa isagoo rabbigiisa hortaaganoo salaadii ku jira ama isagoo taaganoo dadka cibaadada ilaahay iyo waxyiga ugu yeedhaya xaalaadkiisu dhanna saasuu ahaa laakiin innagu maanta inteenna badan waxaynu ku haminaa oo markaynu ilmihana wax barayno taasku muxuu inaga sheegi doonaa taasku muxuu ina odhan doonaa hataa ilmahayga haddee dadka hortiisa ku shumiyo maxay odhan doonaan waxyaala noocaas aynu ku fikirna innagu taasina waxaa weeye waa arrin wuxuu dhimaysa oo kasoo horjeeda mashaacirta iyo dareenkii ilmaha yar ee u baahnaa in la cayaaro in la koolkooliyo in maarata khayrka loo sheego taas waanu ku khilaafsanay nebiga sal slam ilmihiina marka wax walba loo diido dhig maaha saas dadkaa ku arkaya saasama waa lagu arkaya la yidhaahdo wuxuu ku tarbiyoobayaa cabsi oo dadka cabsanayo intuu ilah ka cabsan laha dadkuba ka cabsanaya dadka iyo dhaliishooda ayuu ka cabsanaya iyo hadalkooda waxay ka sheegayaan shakhsiyaddiisu marka waxay noqonaysaa shakhsiya maaragtay aan nafteedii ku kalsoonayn bay noqonaysaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا